وعلى أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان wuxuu baabka uu baabaysan yahay almustabaani labadii caytamaya ee iscaayayey shaydaanaani laba shaydaan weeye oo dee kol haddii sharcigii waxaanu u bannayn ay laba imanayaan dariiqii toosna ay kaba baxeen cayduna siday noo dambaysa ay fisqi keenayso waa wixii shaydaan uba qurxinayo iyagiibaa dee wixii ficilkan iyo waxay laba imanayaan baa dariiqiya marka waa laba shaydaan lafdiga xadiidkay ku soo socotaa yatahataraani dee waxa weeyaan hadallo xun ku hadlayo oo adugu bal yataqaabaxaani fi lqowli wey oo yatahataraani macnaa yataqaawalaani wayataqaabaxaani fi lqowl macnaa hadallo xun isdhaafsanaya isweydaarsanaya waxaa lafdigu bal alhitru oo dee maleeyo ishtiqaaqiisa waa waxa baadilka iyo hadalka aan qiimo lahaynee liite radiya ayaa hitri lagu magacaaba haddaba waxa weeye waa laba shaydaan oo dee waxa weeye hadallada xunxun een fiicnayn ama wax qiimoy leeyihin aanay jirin isdhaafsanayo oo isweydaarsanaya ayay yihiin wayatakaadabaan isna beeninayo dee midkoodba ka kale ama kadib ha u nisbeeyo ama wax dee aan isaga ku sugnayn ha kuba ceebeeye bal adigu isbeeninayo waxyaalahan ay isdhaafsanayaan ee isku caayaan xadaثna cmr بن marزuq qaal أخbarana cmrاn عan qataadaة عan يزيid بn cabdاللaahi بn الshakيr عan ciyaad بn xmaar qaala qultu ya rasuul الlahi bal cmr بn marزuq sheekha bukhaarي marar horeba waan soo marnay cimraankan maanta qataado ka warinaya taabicigan shahiirka waa nin cimraan ibnu dawaar la yidhaaho cimraan ibnu dawaar alqataan waa nin reer basra ah oo kolley aimo kalama qolooyin bacda ahlicilmi ay daciifiyaan ibnu xibbaan iyo cijrina ay kutubtoodan hiqaadka ay ku soo arooriyeen iyagoo towsiiqinaya xafidna uu kaba cabiro nin saduuqa inay cadaala way u sugnaatee awqaadda qaarkeed waham waa ka dhaca bal ra'y alkhawaarijna waa noocii takfiirka iyo waxyaalahaasna waa nin looba nisbeeye laakiin maaha dee wax lagu dabdiyey maahee waa adigu bal waa waxyaalo lagu sheegay uun oo cimraan ibnu markaa dawaar baa la idhan ama yaziid ibnu cabdillahi ibnu shakhiir abi waa saxaabi isaguna waa taabici aada u qiimo badnaa oo taabiciintii kaba mid ahaa ciyaad ibnu ximaarna waa saxaabiga asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida shalayna casharka inooguba sugnaa wuxuu ihi ciyaad qaala qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow arajulu bal waxaad kaba warantaa nin yasubunii tee nin baaba dee icaayayo oo dee aniga icaayaya kolley laftii baa soo socda in haddii dee uu shaksi iba caayo oo aan dee isagii u jawaabo wax dembi ma iga imanaya caydaa iyo jawaabtaas laftii uu leeyaho waa laftiga dambe ka yar dheerkan ayaa inoo soo socda haddii a la yidhaaho ee bal shaksi icaayay oo aniga icaayay markaa jawaab aan dee caydi anaan caayiyeen dee jawaab ahaan u caayiyey maxay tahay bal taa kaba waran qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi almustabaani labada caytamaya iscaayaya waxa weeye shaydaanaani laba shaydaan weeye kolley shayday u yihiinna waa ta aan soo sheegnayoo dee ficilkoodani horta sibabulmuslimi fusuuqun baaba rasuulka ilaahay yidhio waa faasiqnimo oo wax daacadii iyo dariiqii toosnaa lagaga baxayo waa macsiyo taasna waa wixii shaydaan uba qurxinaya uu kuba xambaariyey isaguna doonayay ee uu isagu laba imanayo saas bay ku yihiin laba shaydaanoo yatahaataraani ay yataqaabaxaani fi lqowl hadallo xunxun isdhaafsanaya isweydaarsanaya kalaamkaa radii'a ee dee saqad min alqowl waa kalaamkaa radii'a wayatakaadabaani isbeeninaya iyagu oo dee mid kastaaba ka kale waa caaya waxaan uu ku sheegayo waa ku beeninaya ama kan kale uu kuba sifaynayo haddaba waa laba shaydan macnaha waa ficil xun oo radiya iska ilaali weeye ficil xun oo dani ah ee ka dhowrsa un weeye waayo imaka laftigiisa dambe ayay taasi ama waxyaalahaasi nooguba imanayaan ooba kan xadaثna أحmed qaale xadaثna abi qaale xadaثanii ibrahim عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار qataade iyo inta ka dambaysay sanadku waa xadiidkii horeynu kaba soo baxnay isaga waxa weeyaan sanadkiisii waye waa xadiidkii hore un duruqdiisi iyo riwaayaadkiisii mid kaba mid ah ama inta hore bal axmed kan sheekha bukhaariya axmed ibnu xafs ibni cabdillaahi ibni raashid baa la yidhaha macnaa abihi xafs ibn waxaa la yidhaahaba abihi xafs ibni cabdillaahi ibni raashid waayo aabihina uu inoogu sugan yahay sanadka waa nin reer naysaabuur oo kolley dadkii dambe ee atbaacu taabiciinta la kulmay weliba kuwoodii dhexe kuwii waaweynaa maaha ka mida weeye aabihiina magaaladii naysaabuur la odhan jiray ee dee khuraasaan magaalooyinkooda kuwa ugu ahamsan kaba mid ahayd waa abihi xafs ibnu cabdillaahi ibnu raashid ayaa buqaadi ka ahaayo isagu atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kolley marka la eego sheekhan bukhaarina nasaa-i iyo matalan dahabi iyo way tawsiiqiyaan oo dee hiqa ahaan khaasatan nasaa-i riwaayo ahaan dee dahabina waa tawsiiqiya wax jarxi oo imaka aan kuba sheegaynaa ma jirta kaaba weeye aabihiina qaadi baabuu kaba ahaa naysaabuur magaalada la odhanayo khuraasaan bilaadii ballaadhnayd ee la odhanaysay magaalooyinkooda kuwii ugu waaweynaa kaba mida imakana waa eraan dhinaceeda bari bay kuba taallaa haddaba taa weeye labadan is dhalay waxaa ka dambeeya in xajaaj ibnu xajaaja laba yidhaaho oo isaga kan ka dambeeya oo ninkan iyaga meye ibraahim baa ka dambeeyaan ujeedaa waa ibraahim ibnu dahmaan baa la yidhaha oo nin hiqa weeyaan oo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ka mid ah sheekhiisan xajaaj ibnu xajaaj albahili oo isaguna hiqo reer basriina kolley aad bay isugu dhow yihiin oo dee waa atbaacu taabiciintii un ficlan siqaara taabiciin hala mucaasaroodo oo dadka dee hagaag saxaabada qaar ha soo gaadhay lamuu kulmin oo isna waa atbaacu taabiciinti un labadan sheekhe waa ibraahim ibnu dahmaan oo hiqaa si aan nidhi iyo sheekhiisan xajaaj ibnu xajaaj albahiliyu albasriyu oo isaguna hiqa isaguna ah atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaana kaba mida siqaaru taabiciinna soo gaar la mucaasarooday bal waa afarta horeen hore aynaan usoo arag wuxuu yidhi markaa in ciyaad ibnu ximaar qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi ina allaha ilaahay awxaa waa waxyooday ilaya aniga wuxuu ii soo waxyooday an tawaadacuu waa tan wixii loo soo waxyooday tan bay tawaaduca iska ilaaliya kibirka iyo isla weynida oo tawaaduca taas buu ilaahay ii soo waxyooday xataa laa yabqiya waa tawaaduci dee markaa heerku gaadhsanya xataa laa yabqiya si aanu ugu xadgudbin oonu ugu gardaroon axadun axadna calaa axadin axad kale korkii walaa yafqara aanu u faanin axadun axadna calaa axadin axad korkii aanu u faanin oo ilaahay wuxuu amray soo waxyooday oo rasuulka ilaahay u soo waxyooday dee inay sunnihiisan aan hayno axaadiisiisan aan haynaana waxyigii unbay kaba mid tahay ilaahay baa yidhi wamaa yandiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa markaa sunnihiisu yaan laba aqriyin oo wata dee waxyi sii qur'aanka loo aqriyayo yaanay noqonin oo qira'adanuu mujaradkaa lagu cibaadaysanaye waa qeyb waxyigii kaba mid ah haddaba tanna taasba weeyaanoo waa laysoo waxyooday buu idhi ilaahay baa iisoo waxyooday wuxuu u waxyoodayna waa amar laysfarayo mu'miniintii la amrayo inay tawaaducaan inay iska ilaaliyaan kibirkii iyo isa sarraysiintii iyo isla weynidii oo ay tawaaducaan markaa tawaaducii dee dhabta ahna maxaa kaba imanaya ruux kastaaba inaanu ruuxii kale muslimkaa ku tacadiyin oonu ku gardaroon waayo ruuxu markaan dee kibir qalbigiisa kuba sugan yahay isleeyay kan waad ka mudantood kaba fadilan tahay ayaa baqiyo dulmigan iyo waxaasi imanaya aan laysuba faaninoo baqyiguna kole wuxuu noqonayaa dulmigii iyo tacadigii laysku tacadiyayey istiladaaladii qowl ama ficil buu noqonayaa faqriguna iyadoon ruuxii kale aanu waxyeelinba aanu si kale ugu xadgudbin fadiilada uu leeyuu isagu sheeganayo ama cilmi ha noqoto ama miise maal haba noqoto ama jaa ha noqoto ama reerbe markuu ruuxii uba faano u idhaah anaa saasee u kuba faano meeshii waxaa taalla kii kaleu xaqirayaa yaraysanayaa hoos u dhigayaa oo waxaan ayuu kuba faanayaa taasna waa nooc dee ma aha tawaaducii kaba dheer weeye ruuxu markaa isagii isu muuqdee uu leeyahy anaa sana iyo anaa kana iyo anaa waxan ah waa kibir isa sarraysiin markaa faankii dadkii kale loo faanayeyna waa iyadu leeyahay anaa kaa fiican oo kaa mudan oo isagiina uu ku xaqirayo waa dee taxqiirka dad la xaqiraana kolley waaba rasuulka ilaahay suu yidhi shar waxa shaksiga uguma filan haddaanu sharka laba laba iman an yaxqira akhaahu lmuslim ne fakrigu taasun baa macnihiisu yahay waa isagii oo u leeya waad iga hooseysaa ama uu iska hooseysiinayo waxyaalo uguma faanayo haddaba si aan labadaa midna u dhicin baqyigii istidaaladii ahayd ama qowl ha noqoto ama ficil fakri iyo ruuxu isagoo dee wuxuu ismooday uu dadkii kale uguba faanaya ilaanay taasi dhicinba dee tawaaduco ujeedadu waxyaalaha kaba taga waxaas oo dhami tawaaduca way ka dheeryihiin labada xaalaba tawaaducina wuxuu noqonayaa xaqiiqoobayaa sif hagaag ruuxii loogaba helayaa markaanay umuurahani kaba dhicin taasaa ilaahay isoo waxyooday faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow ara'ayta bal waxaad kaba warantaa low anna rajula nin hadday dhacdo sabanii inuu i caayo fii mala-in jamaaco dhexdeed ugu caayo hum iyagu anqasu nuqsaansan oo dee marta ka martaba yar minii aniga waa dad igaba hooseeyuu leeyahay iga nuqsaansan iga martaba iyo qadar yar dhexdood buu igu caayey faradadtu calayhi ana aan jawaaboon dee caydiisii aan ugaba jawaaboon kuba radiyo hal calaya korkayga ma yahay fii daalika junaaxun ay fii rad caydan ana aan caayey jawaabta aan dee caydiisii kaba jawaabay wax dembioo iiga imanayaa ma jiraan meeshii markaa hore dee ruuxaasaa tacaddi laba yimi oo waa dembi baa isagii uu lahaa ee waa kan la qaybsaday isna u jawaabo dee kollay jawaabtiina maxay noqon intii un kuma ekaanaya waaba kaba badinaya haddaba qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi almustabbaani shaydaanaani yatahaataraani wayatakaadabaani markaa waa iska daayo dembi waa kaaga imanaya walow aynu soo maray almustabbaani maa qaalaa facala albaadi'i xataa yactadiya almadluumu dee kolley ruuxu inuu intii la yidhi uun ku yidhaaho ama uu intaasun ku gaabsada aad bay u yaraanaysaayo dee cadhadan uu cadhood iyo anafadan iyo intisaarkan uu doonayay inuu ruuxan dee waxa weeyaan ka aarsada uu doonayo intiqaamkan baa wuxuu ku xambaarayaa ziyaada oo kolley aanay arrintu intiin kuba koobnaanayn haddii hadalkiisii hore qadaf iyo wax buhtaan iyo ku jira kana tii iskama dhowrayo waxaa la arkaa qadafkii iyo wixii iyo buu laba imanaya hadalkiisii hadday ku jirtay sabi u aslaaftii iyo dadkaa caayay inay iyada intisaar ahaan iyo intiqaam ahaan taasi uma banaano baa nidhi tiiba iyadana uu kuba dhacayaayo kolley xaaladu inuu intii uun loo fasaxay ee intisaarka ahayd eenay ku sugnayn qadaf iyo hafaryo kale iyo waxyaalo kale kusugnayn uu ku gaabsadaa way yaraanaysaa naadir bay noqonaysaa haddaba bal markaa dee janaaxi markaa waa imanaya ismigii waa imanayaayo waa laba shaydaan oo yatahataraani wayatakaadabaani bal xadiidka dee fariddaa laysku faray laynagu adkaynayo tawaaducii ayaa inooguba sugan rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo kuba dhaaranayo wuxuu inoo sheegay ruuxu hadduu tawaaduco ilaahay daraaddi u tawaaducaya maaha inuu ruux jaahle ama magacale ama saasoo dee arrintiisan daraaddeed ugu tawaaducayo uun taasi iyada sharcan wax madmuumay noqon ee waa tawaaduci ilaahay daraaddi ruuxuu u tawaaducayay ilaahay cizi iyo sharaf buu ugu sii siyaadiyaaba weeye dee waana wax laynagu adkaynayo layna faro bal taas wey dee arrintan kale baababku inoogu socdeen ee ahayd sajrintan la iska sajrinaya sabigii iyo caydi iyo caytankii xataa hadday jawaab noqoto layskaba daynayana oo taa la isfarayana axaadiisan ama xadiidka waa inooguba sugan tahay qaala ciyaadun ciyaad baa wuxuu yidhi kale waa xadiidkii hore uun dee waa dariiqiisii horea laguba wariyey oo sanadkii hore kale laguba wariyey waanay la socotuun riwaayadka qaarkoodna xadiidkaa hore waayo muslim oo kale in اllaha waxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yabqiya axadu calى axadi walaa yafqara axadu calى axad waa wuxuu wariyey waa intan inaan kale ziyaadadaa isagii ma warino waa xadiid keliya uun bal intana iyadna waa xadiid kale oo ciyaad ibnu ximaar lagaba wariyo sanadkii horea lagu warinaya wuxuu hi ciyaad wa kuntu waxaan ahaa xarban lirasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam macnaa rasuulka ilaahay cadow baan u ahaayo maan islaamin weli buu uga jeedaa rasuulka ilaahay xarban baan u ahaa macnaa dee waa daa xarbin waayo dagaal mid u saaxiib oo kale adii rasuulka ilaahay iyo gaaladii dagaal baa kaba dhexeeyey cadaawa ka dhexaysay bal taasba weeye oo saasaana ujeeddadu waa intii aanan soo islaamin bay arrintan aan laba imi marka ayaanu la dagaalamin boonu toosu laba dagaalaminbe kuntu xarban lirasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam bal taasi waa sidan imika ii taalla ama kitaabkeenan dhacday qolooyin wariyey xadiidkan ayaa barhkood halkan waxa dhacday wa kuntu xirmiyan lirasuuli llaahi salى اllahu عalayh wasalam xirmiyan kale waa nisbo malaa dee sideedii iyo wejkeedii aanay ku imanoo marka xaramka wax loo nisbeeyo dee waxay noqotaa dee xaramiyun iyo sida dee wax kale laakiin tani waa bal cibaaro iyadana timi oo waxaa jirta in qabla alislaam si ay yeeli jireen ama qabla alislaam arrintoodu ay ahayd dadka aan iyagu u dhalan maka ee ama qurayshba aan ahaynee debed kaba imanayee soo xajaye khaasatanna ku adadkaa waxaan dee ay ictiqaadsanaayeen kuba adadkaa dee carab baana ama quraysh baana dadka malaa taas iyaga xumsina waa lagu magacaabaya waa kuwii mitidkaa diintoodii kuba dheganaa marka waxyaalo ay la yimaadeenoo ay dee waxa weeyaan waxaas un dee kufrigoodii iyo jaahiliyadii un kaba mida jirtoy kaba mid tahay dadka aan iyaga ka mid ahayn ama dadka ay dhaleen aan ahayn ee debad ka yimaadee beydkii dawaafaya inay dee haddii aanay dhar iyagu leeyihiin ku dawaafin qaawani bay ku dawaafi jireen rag iyo dumarba haddii cid dadkan xaramka ka midi ay waxsiisana dharkii bay kuba dawaafi jireen markaasaa waxaa dhacaysay dadka iyagu debad kaba imanaya khaasatan ama ashraaftood iyo madaxdooda oo kale oo dee qaawanidii iyo waxyaalahaasna iskaba diidayay inta badan dad reer makoo gaar ah oo ay asxaab ahaayeen oy dharkooda ku dawaafaan markaas ayaa jirtay oo ay iyaga markaasay ka cabiri jireen cibaaradana dee hebel waa xari xirmiyun lifulaan weeye macnaha waa xaramkii oo loo nisbeeye laakiin waa suxbada gaarka uu markuu yimaado dharkiisun ku dawaafayo dhici karta inuu cuntadiisa un cuno hadduu kuba yimaado bal taas baa jirtay oo kale halkani qolooyinka dee waata aan leenahay kutubta qaarna wuu dhacay kolley qolooyinkan qariibkuna xadiidka markay soo dhiganayaan halkaasay ku soo arooriyaan oo sida ibnu asiir oo kale oo ay ciyaad kaba soo naqliyaan ama ibnu ximaar inuu xirmiyan lirasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam u ahaa taasna macnuhu ay tahay bal waqtiyadii hore dee qabla alislaamba marka uu yimaado mako oo kale rasuulka ilaahay dee macrifo sidaasaa kaba dhaxayso dharkiisa uu qaadan jiray uu kuba dawaafi jiray laga yaabaa cuntadiisana uu cuni jiro taas bay haydo markaa xarban macno ka duwan bay noqon inay suxba ka dhaxaysay isaga iyo ulfa ay kaba dhaxaysay markuu maka yimaadana dharkiisa uu ku dawaafi jiro u adeegsan jiray xaggii dawaafkii ayuu macnuu noqonaya waana sida dee ibnu asiir iyo ay halkan kuba fasireen waayo ciyaad ibnu ximaar markay dhigayaan ayuu kaana xirmiyan lirasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam cibaaradaasaa timi iyada markaa haddaan taa nidhaahno dee waxa weeyaan rasuulka ilaahay waa walow aanu islaamin arrintaa hore iyo macrifadaa horea ka dhexayso taas baa keentay inuu rasuulka ilaahay hadiyo u keeno waana hijiradii dabadeed bal markaa waa markaan macnaha kale eegno weeye wa kuntu xarban ama dee lirasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam faadaytu waxaan usoo hadiyeeyey ilahi isaga naaqatan hal qabla an uslima intii aanan islaamin ayaan hadiye u keeno hal baan usoo hadiyeeyey falam yaqbalha rasuulka ilaahay muu aqbalin hadiyadii igamuu aqbalin taas weeye oo igamuu aqbalin waxaana ay tahay ba dee kolley waa kan rasuulka ilaahay baa sheegayo qaala wuxuu yihi inii anigu akrahu waxaan nacayaa zabda almushrikiina dadka mushrikiintaa cadiyadooda iyo waxsiintooda iyo hibadooda ayaan nacayaa taas buu yidhi bal lafti xadiisna wuxuu kuba yimiba inii nuhiitu can zabdi lmushrikiina aniga waa lay diiday waa layga nahiyey dadka mushrikiinta rifdigooda ama cadiyadooda iyo waxa ay bixinayaan iyo taas oo kale waayo dee hadiyadani kolley waxay keenaysaa ruuxan jeclaan shay keenta ruuxii oo ruuxan wuxuu soo hadiyeeyey qalbigiisii ama hadduu xataa caloolxumo u hayay hadigu ama hadiyadu way suulisaay oo dee xadiis baaba kuba yimi hadiyadu inay tudhibu waxara sadr xiqdiga caloosha ay kaxaysoy suuliso xadiid kalena wuxuu kuba yimi tahaadu ama tahaadaw taxaabu tahaadow taxaabuwey waxiisu hadiyeeya waydun isjeclaan waa wax la ysku jeclaado markaa ruuxii wax loo soo hadiyeeyey dee kan u soo hadiyeeye cala laqal xataa hadduu markii hore aan xidhiidhku fiicnayn xidhiidhku waa fiicnaanaya sux baa meeshai imanaysa qalbigiisu inuu ishaa imanaya jacayl baaba imanaya ee gaalkiina inuu taas qalbigiiba u iisho la jeclaado iyada taasna wixi dee sharciya maaha wax bannaanna ma noqonayso haddaba markaa waa umuurahaas si aanay meelkaa qalbiga ee ruuxan muhdigaa dee waxa weeyaan loo soo hadiyeynaya waxaan sababta u noqonayaba iyo xidhiidhkaasi si aanay uba dhicin wixii keenayey ee jeclaansho iyagii laba jeclaado qalbiga xaggoodii uba iisho bartaaba weyn rasuulka ilaahay dad uu ka aqbalayna way jireen oo dee ama ukaydi ruduuma oo kale intaanu islaamay dawmat aljandar iyo muqawqas markuu soo diray maariye iyo taas oo kale iyo bal iyagu kolley dad ahlu kitaabana way ahaayeen in isaguna kolley mujaazaad waa laba yimi bal rasuulka ilaahay dee waa u dirayba mala najaashi laakiin tii islaamayd hadiye uu diray way jirtay qolooyinkan ukaydirna wax waa kaga abaal mariyeyo waana dad bal matalan madaxna ahaa gees kalena hadiyadoodan uu aqbalo malaa soo dhaweynaye islaam inuu iyagii kuba soo dhaweeye taaliif ugaba jeeday kana dunaa mushrikiintii carbeedo iyagu kaba dunaayo dee iyaga kaba duwan ayayba ahaayeene bal adugu calaa kulli xaalin kolley maslaxadaa la eegi iyo waxay maslaxadu too taas baa xukun kuba noqonayaaye rasuulku waa ku celiyey ninkan hadiyadiisii waa dee sanna waa yidhiba oo isaga san buu ugaba jawaabay falam yaqbalha waqaala inii akrahu zabd اlmushrikiina maxalu shaahidkuna kolley waa de almusabani shaydaanani iyo tahatarani waa xadiidku baabkii u baabeysnaa taas bay hay ee umuurahan kale xadiidkun bay la socdeen saxaabigan keliyana waa laga wada warinaya baabun sibaabu sibaabilmaama sibaabu lmuslimi ruuxa baabun hada baabun sibaabulmuslimi ruuxa muslimkaa caydiisa la caaya fusuuqun faasiqnimo weeye bal kolley walow sibaab saaba masterkeedii uu yahay oo ay cayta noqonaysa ama wax labada dhinac kaba imanaya halkan bal imanka asalkii un baan kuba xambaaraynaayo waa caydii ruuxa muslimkaa la caayayey eeg waa caydii la caayay bimacnaa sabulmuslimi fusuuqun waa faasiqnimo xadiidka laftigiisii weeye waana kan xadiidku xadaثna ibrahim بن muسى qال أخbarnii yaحyى بن زakrya بن أbي زaئdة عan زakrya عan أbي إسحاaq عan محamed بn سacد بn malik عan أbihi عan النabiyi slى الlه عalيه وasلم qال أnhu qaal bal xagga sanadka kolley dadna waa dad aynu soo aragnay dee kuwana waa laga yaabaa imika inay cusbiyiine bal horta ninkan zakariya inankiisan yaحya بn زakrya dee nin siqo oo mutqina oo taasica ama atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey marar horeynu soo maray zakariya bnu abi zaa'idana waa nin isna rijaasha kutubta lixda aba kaba mid ah oo magaciisa waa ninka aabihii uun waa zakariya bnu abi zaa'ida abu zaa'idaha khaalidna magaciisa way kuba sheegeenna waa kunye hubayrana waaba laba yidhiye waa nin reer hamdaan aha waa reer adugu yeman degi jiray oo ballad badnaayo rasuulka ilaahay waqtigiisiina aakhirkii waqtigii cali yimi uu usoo diray yeman wada islaamay oo dee reer hamdaan alwaana alhamdaaniy alwaadiciya waa nin reer kuufaan bal horta waa siqa isagu samaaciisan iyo maqalkiisa uu abu isxaaq sabiici wax ka maqlay ayaa culimmadu waxay dhahaan waa markii dambe waa adigu abu isxaaq waqtiyadii weynaaday aad bu u weynaaday xifdigiisuna dee nin caalim uu ahaa raggii marka la eego waqtigiisii aad iyo aad axaadiista looga warinayeyna wuu ahaa niman dhowra ama lixoo yidhaahaan dabaqadoodaas waa asaaniiduba badankoodu intay ku wareegto macnaa waa waxa u badan ee asaaniidu ay bal matalan kuba wareegtay axaadiistii oo lixa ayuu kaba mida abu isxaaq asabiici camr bni cabdillaahi horeynu usoo maray laakiin markii dambe uu weynaaday ayaa xifdigiisu xumaadu isbedelay markaa dadkii waqtiyadaa dambe laba kulmay ya xadiiskoodu ma noqonayo xadiis xoogle ma noqonayo haddaba waxay yidhaahaanba zakariya bn abi saa'idana samaaciisa abu isxaaq axkama maqlay waa markii dambe ayuu ahaayo oo markaa taasi waxay ka dhigan tahay dee dariiqiisan xadiidku waa xadiis bukhaariyo muslim ay wariyeen laakiin dee dariiqiisan zakariya can abi isxaaq kumay warin kumay warine waa xadiid inoo sugan asalkiisiie laakiin waxaan leeyahay un zakariya bnu abi zaa'ida markuu abu isxaaq ka warinayo riwaayadiisaasi ama waxay noqonaysaa ma aha dee waa samaac la daciifiyay noqonaysaa sababto waa waktiyadii dambe abu isxaaq xifdigiisu xumaaday taasba weeyaan oo samaaciisu waa samaac aada u dambeeyey saa daraaddeed markay jaanibkaa noqoto riwaayadiisu xujo ma noqonaysa zakariya abu isxaaq kaba warinaya xadiiskuna waa xadiis bukhaariyo muslim ba ay wariyeen laakiin waxa weeyaan dee dariiqan kumay warin bal waa intay jirtaa tadliisna way ku sheegaane laakiin tadliiskiisu aad buu u kooban yahay oo malaa shacbi iyo markuu wax ka warinayo ayaa la yidhaha tadliis baa iyaduna xaggaa dariiqiisa jira hadduu shacbi wax ka warinayo bal hadduu shacbi wax ka warinayona meeshii waxaa noqonaysaa riwaayadiisi in laga joogsado haddaanu caddayn samaac hadduu abu isxaaq kaba warinayana abu isxaaq dadkii marka dambe la kulmay weeye oo xadiidkiisu can dariiqi abi isxaaq xujo ma noqonayo shacbina xaggiisa tadliis baa uu ka dhacaaba la yidhaha bal waa ninkan baan leenahay waana nin markaa isagu ka mida un atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa walow sikaara taabiciin la mucaasarooday qolo uu qolada lixaad ka dhiga xaafidna ka mid yahay moxamed ibn sacd ibn malikna waa saxaabigii jaliilkaa sacd ibn abi waqaas baa dhalay waa nin hiqoo taabiciya oo dee kolley malaa sideetanadii dabadeed xajaaj baa dilay oo ciraaq baa lagu dilay markii horena reer madiinuu ahay markii dambe halkaa degaya waa nin hiqaa weeyaan aabbihiina waa sacd ibnu malikan waa sacd ibnu abi waqaas weeye kolley malaa nin aada u gaabanna u ahaayo laqab mooyi dee se bilu shaydaan bay waxa weeyaan ama shaydaan harki ayay laqabkiisa kaba dhigi jireen ama lagu naanaysi jiray bal adigu waxa weya waa nin hiqaan leenahay oo waqtigaa dambe la dilay wuxuu yihi can abihi waa abihi sacd ibn abi waqaas can nabiyi salى اllahu عalيه waslm qaala anahu qaal sibaabu lmuslimi ruuxa muslimkaa caydiisa la caayo fusuuqun faasiqnimo weeye oo caydiisa ruuxa muslimkaa cayda la caaya waa faasiqnimo bilxadiid cabdillahi bni mascuud baa inoo soo socda oo ay la socoto waqitaaluhu kufrun baabkaana inoogu imanaysaa taas baan markaa labadooda ayaan isla eegi doonaa dee qeybta dambe xadiidka waa taan leeyahay xadiidku waa bukhaari iyo muslim dariiqan zakariya can abi isxaaq un baanu xaggaa iyaga kuba sugnayn waa xadiidka cabdullahi bni mascuud ee inoo soo socdaaba waa xadiidkaa isku waafaqeen bal macnihiisu intaa wixii dhaafsan wax inoo dambeeya xadaثna mحamed بn sinaan qaala xadaثna فulح bn sulaymaan qaala xadaثna hilaal bn عaliyi can anasin intaba wadadaynu soo aragnay qaala wuxuu uhi anas ibn malik lam yakun ma ahayn rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay faxishan daa fuxshin mid ama af xun leh ama ficil xun leh fuxshu waa wixii xumaa qowl iyo ficilba ma ahayn horeynu taa u soo aragnay walaa lacaanan mid lacnad badanna ma ahayn walaa sabaaban mid cay badanna ma ahayn kolley lacaan iyo sabaab dee asalku siiqadu saan ku laqbeeyo waa mubaalagay keenaysa waxaa la anfiyayaa ma aha dee mubaalagadan ama imika lafdiga kuba sugan oo ah lacnad badan iyo cay badan oo hadhow mafhuum yeeshoy noqoto dee lacnadi way ka dhacaysee muu badsan jirin cay way ka dhacaysee laakiin waxaa loo jeedaa waa asalkii un baa loo jeedaa mid wax lacnada ma ahayn rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xataa in xayawaan la lacnaduu diidayba waa ti aan lacnigana halkeedii kuba soo maray ma ahayna mid wax caaya oo waxma caayi jirin rasuulka ilaahay oo macnaha asalkii baa loo jeedaa waa asla lacni iyo asla sabi ayaa loo jeedaaye maaha waxaan siiqadu keenayso in waxa la anfiyaya uu yahay oo macnaha ee asalkii waa dhici kartaa inuu kaba dhacdhace laakiin ma badsan jirin taa ujeedadu maaha mu ahayn badaa lacnin weeye mid lacnad u saaxiiba walaa sabaaban walaa daa sabin mid cay u saaxiiba wax caayana rasuulka ilaahay ma ahayn salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa kan dadka u diiday nahyayey isagu waxaa dee kamay dhacahaynba kaana waxaanu ah yaquulu mid yidhaahaa cinda almactabati ama mactibati waa canaanta agteeda hadduu ruux dee yar qoonsado ficilkii ama wixii oo uu canaananayo ma caayi jirin ma lacnadi jirin ee muxuu odhanayay maa lahu waxa u sugnaaday muxuu yahay muxuu sidan u yeelayaa muxuu waxaan u samaynayaa ma uguba hadlayaa maa lahu maxaa u sugnaaday waa ayu shayin sabata lahu tariba ha ciidoobo jabinuu dhafoorkiisuya waa kelimo dee maaha imanka weliba maqsuudkii dee habaar iyo waxyaalahaasna ugama jeedo waa kelimaadkii bay laba mid ahayd qaatalahu llahu oo kale iyo sakilat umuhu iyo wixii laba midkaa waa kelimaad carabkooda kuba iman jira oonay macnahay keenayaan ujeedin dee dhafoorkiisu ciidi ha gaadho oo kale ha dhaco afka ha u dhaco ama dee halkaa wejiga ha u dhaco oo kale ama kolkol baa barhkood macna dee ducaa ay uguba fasireen oo ah ciiddiisa ama dhab indhabankiisa iyo wejigiisa ha ciidoobo waa daaco uu laba yimaadiyo taas oo kale bal waxba taa ma odhanayne waa kelimo uu rasuulka ilaahay ma caayayn ruuxa ma can lacnad ahayn waa ruuxa da uu canaananayo waa ruuxu wax dee adigu uu qoonsaday kaba dhacday oo dee aan toosnayn ma caayi jirin manuu lacnadi jirin hadalkaysa marka uu wax canaananayo intaasuu odhan jiray maa lahu waxaa u sugnaadee muxuu yahay maxaa uusan u yeelaya ama uba samaynaya tariba jabiinuhu dhafoorkiisu ama jabiinkiisu ha ciidoobo cidi ha gaadhe taas oo kale oo waa sida dee taribat yadukoo kale iyo tii unbuu laba mid yahay waana cibaaro aan looga jeedin habaar laakiin kalaamkooda kuba iman jiray hadalkoodana ay kuba xoogeyn jireen iyagoon uba jeedin waxa macnaha uu keenayo dee maqsuudkae laguma fasiro aanba bal intaasuu rasuulka ilaahay odhan jiray macnuhuna rasuulka ilaahay dee ma ahayn mid lacnad xaggiisa ay kaba soo fusho waa macnaa ruuxan uu canaananayuusan ku leeyahay waa kayrkii markay dee tan oo kala dhacdo caybuu la imanaya weeyaan oo ruuxan waxaa la arkayaa inuu la arki lahaa inuu caayo ama uu lacnado bal ama hadduu doono hadduu dee ama gulaam iyo waxyaalo yahay uu uleeyo ama uu markaa garaacaba haddaba rasuulka ilaahay waxaasi kamay wada dhacahayne arrintiisu waxay idi inuu hadalkaa iyo cibaarada weliba la difan aan dee wax weyan wax ku tajriixoo ku sugan aanu jirin inuu laba yimaado xdثna سليمان بن حرب قال xdثna شعبة عن زبيد قال سمعت أbا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم bal سندka mala زبيد بن الحارث بن عبدالكريم waa suurtagal inu cusub yahay inayn hore usoo mareyno waa suurtagal alyamiي waa nin ثiqo isaguna kolley زaكرiyahaas iyo ay soo dabaqayiin oo ثiqana ahaa caabidna ahaa waa nin aad u idقاan badan cibaado badnaa oo dadka atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa bal dee dadkii taabiciintii yaryaraydna ay isku waqti ahaayeen kaba mido weeye ninkan zubayd ibn alxaarith ibn cabdilkariim alyamiyo abuwaa'ilkan uu ka warinaya horeynuu soo maree shaqiiq ibnu salama la yidhah waa taabici weyn weeye ama mukhadrama kolley kunyadiisana kutubta waa u yimaadaa magaciisana waa ku yimaadaa shaqiiq ibnu salama waana nin inoo horeeyey cabdillahiguna waa ina mascuud haddaba wuxuu yihi can cabdillaahi can الnabiyi slى اllahu عalيه waslama qaala anahu qaal sibaabulmuslimi ruuxa muslimkaa caydiisa la caayaa fusuqu faasiqnimo weeye oo ruuxii muslimkaa dee caydi m waa xaaraam weeye ma banaana waa macsiyo macsiyadiina markaa maxay keenaysaa dee ruuxu daacadii inuu kaba baxo faasiq ku noqdo faasiq buu noqonaya waa khur fisqiguna waa khuruujun can idaaca weeye daacadii ilaahoo laga baxay weeye waa macsiya lagu dhacay lagu sifoobay lagu sugan yahay markaa ruuxa muslimka caydiisa la caayaa faasiqnimay keenaysaa ruuxii caytamayee ruuxan muslimkaa caayay faasiq buu ku noqonaya ne waa shay xaaraama ayuu laba imanayaa shareecadii xarimtay waa macsiyo wa qitaaluhu la dagaalankiisa lala dagaalamaana kufrun gaalnimo weeye oo haddii caydiisi ay fisqi keentay dee qitaalkiisana uu ka dhalanayo dilkiisa laba dilo ruuxdiisa ay saa ku baxdo dhiiggiisii la daadiyo dee waa arrin ka sii weyn caydii la caadayey arrin ka sii weyn taas weeye dacnintii la dacnayayey wax ka weyn baa kaba imanaya oo dhiiggiisii oo la daadiyo iyo ruuxdiisii oo baxdaa meeshii ka iman ama bikayri xaqin in laguba dilo marka taa rasuulka ilaahay cibaaro tii hore ka adag buu kuba ka cabirayoo gaalnimay taasi keenaysaa weeye waa gaalnimo marka in qitaaluhu haddii aan dee bal matalan aan saan sibaabba sabi un aan ugu xambaarnay een asalkii un uga soo qaadnay wax laba dhinac ka dhigaya ka imanaya aynaan kaba dhigin oo caytankii ruux muslima lala caytamayay iyagoo dee waa ka shaydaan iyo tahataraad aynuu soo maro iyadna fisqigii kama baxsanayaan labadiiba khaasatan haddaa dee midi aanu wuxuu laba imanaya un intii intisaar ahaan loogu baneeyey aanay ahayne bal haddaan sida taa kuba fasirin qitaalu bimacnaa qatlu aan idhaahno waa dilkiisa la dilayna waa gaalnimo dee hadduu ruuxani ruuxa muslimkaa dilay ama laba dagaalamaya uu banaysanayo eeg xalaal buu ka dhiganaya waayo xalaal buu leeyahy wax dee banaynayaana shareecadii ma jiro wax ilaahay xarimay oo xurmadiisana daruuro ahaan loo og yahay uu xalaal ka dhigtay waa gaaloobayaaba dee uu ku gaaloobayaa taasoo istixlaalkan uu waxaan banaystay ilaahay xarimay xurmadiisana la og yahay daruur ahaan xaggii shareecadii loogaba og yahay waxay keenaysaa gaalnimo uu isagu gaaloobo markaa wax ta'wiiloo kaleynu kulaba imanaynaa ma jirto ee de waa kufri iyo gaalnimo haddaan istixlaalkaasi ahayn dee kolley qawaaciddii islaamka ee guudsi iyo dee nusuustiisii caamka ahayd tii aan kuba ogeyn waxa weeye macsiyo ruuxu uu laba yimi uu laba yimi isagoo macsiyo ahaan u garanayo dee istixlaalkaasi aanay jirin inaanu diintii kaga baxahayn taasi waa wax ee nusuustii badnayd ay nooguba timi usuushii islaamkana kaba mid a ruuxu macsiyo uu laba yimi oon istixlaalkaasi jirin inaanu kuba kufri ahayn marka maxay noqonaysaaba dee kufri oo dee kolley marka la eego xaqiisii uu kuba lahaayee dee muslimka uu muslim ahaan kuba lahaa lafdigan kafrina bimacnaa satri buu u yimaadaaye inkaar iyo qarin xaqiisii la qarinayaa way jirtaa waana dariiq gaadhsiinaya gaalnimadii dee macaasida caynkaasana kuwo kala duwan bay nusuusta uba timi iyadoonay kufrigii almukhrij can ilmilla ahayn in kufri laguba idlaaqa halkay barhkoodde cibaaradan laynooga soo naqliye kufrun duuna kufrin bal markaa waxa weeyaan hadduu banaysanayana waaba gaalnimo uu ku gaaloobayo diintii kagaba baxayo haddii aanu banaysanahayna dee waa macsiyada aada iyo aada u weynee dariiq u noqonaysa kufri noqonaysa wasiiladii kufri gaadhsiinaya noqonaysa hadduu ku adkaysta loogaba baqanayo inay khaatimadiisuba xumaato oo arrintan dee ficilkaa uu kuba jiro onu kaba soo laabmin bal haddaba waxa weeye sibaabkiisuna waa faasiqnimo daacadii wax lagaga baxayo weeye ruuxi faasiq buu ku noqonayaa qitaalkiisina waaba kufrigaas baa rasuulka ilaah yidhi intuna waa zajrin aada iyo aad u adag iyo taxdiir weyn oo laysagaba digayo caydii ruux muslima la caayayey iyo taxdiir aada u adag oo laysaga digayo layskana sajrinayo dee dagaalkii lala dagaalamayo ruux muslima dee ama lagala dilayo laftigii qitaal lala dagaalamayayba xataa dee iyaga wixii kaba dhalanaya taasoo dhiiggiisoo la daadiyo taasoo dee waa xurmo aada iyo aada u weyn taas buu leeyahay dunuub kuwa ugu waaweynna bacda shirk ayuu kaba mid noqonaya waciid aada u adagna qatligii bikayri xaqin ahaa waa ka suuratu nisa uguba yimi eh haddaba waa qitaalu kufrun taas baana adugu bal macnihiisa iyo siyaaliha ay culimadu kuba fasireen ay tahay xadaثna abu macmarin qaala xadaثna cabdاlwaariثi can اlxusayni can cabdالlahi bni buraydata qaala xadaثna yaxya bnu yacmura ana abalaswad اdeeliya xadaثahu anahu samica aba dari qaala samictu الnabiya salى اllahu عalيه wasalama yaquulu abu macmar cabdالlahi bnu camrin horeynu usoo marreeya waa abu macmarin ilmuqcad marar kala duwan baan soo aragnay bal cabdullaahi bnu bureyde iyo cabdulwaariskan iyo yaxya bnu yacmar iyo abulaswad idiiliyo intuna way inoo horreeyeen iyo saxaabiguba xusein waa suurtagal imika inaanu horeyn inoogu horeyne waa nin xusein ibnu dakwaan la yidhaaho oo siqo ah oo dee mucallimna ahaa almucallim iyo almuktib iyo waa dee waa ka meeshii dadka wax lagu barayo kitaabadii abaabi lagu barayo ama ruuxaa bara ayay kaba cabiri jireen sa dee maktabna ay halkaa u odhan jireen waktigaas ee waa bal nin siqa ayaan leenahay oo xusein almucallim laba idha ama xusein ibnu dakwaan oo siqoo saadise kaba mida ninkani wuxuu ihi markaas saxaabigii abudar qaala samictu nabiya salى اllahu عalيه wasalam yaquulu rasuulki ilaahay baan maqlay xaal uu ku qowlayo laa yarmi ma ganayo rajulu nin rajula nin kale bilfusuuqi faasiqnimo bilfusuuq malaha dee nusooyinka qaarkood ba adigu laa yarmi aan dee aanay dhicinbe walaa yarmihi kumana ganayo bshaksi shaksi kale bilkufri gaalnimo ganitaanku waa isagoo ku sheegoo yidhaha yaa faasiq ama hebel waa faasiq ama yaa kaafir ku yidhaha ama kaafir baa tahay ama waa kaafir ba isagoo kaba warramaya taas bay tahay ganid sheegid iyo sifayn ilaa oo ay dhacdo inuu nin nin kale uu fisqi ku sheego ku sifeeyo ku ganuu ku ceebeeyo ama gaalnimo irtadad way laabmaysaayo waa arrinkaa uu isagu laba yimi calayhi korkiisa isagay dib ugu soo noqonaysa in lam yakun haddaanu ahayn saaxibu ninkan dee saaxibkiisa uu ama fisqiga ku sheegayo ama kufrigu kadalika saasoo dee faasiq ama kaafir aanu ahayn bale mala macno saasi waa inoo horreeyey waana inoo dambeeyaane xadiidka waxaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inoogu sheegayaa ruux hadduu ruux kale ama nin ha noqdo ama dumarba haba naag haba noqdee uu yidhaaho waa faasiq ama fisqi uu kuba sheego faasiq baa tay buu yidhi ama fisqi buu kuba sifeeyey haddii ninkan waxaan lagu sifaynayaa lagu sheegayaa lagu ganaya uu ficlan waaqic ahaan faasiq yahay dee ruuxii wax ku soo noqonayaa ma jirto hadalkiisii kaga soo noqonayaa bal walow dee wixii la gudboonaa wax kaloon sheegi doona ay tahay hadduu ruux kale ku idhaah waa gaal hebella ama gaal baa tahayda hadduu gaal yahay kan uu taa ku sifaynayay isagii wax kuma soo noqonayaanoo kalaamkan waxba kagama soo noqonayaan laakiin haddaanay taasi jirin oo ruux aanu faasiq ahayn ama dee dadkan iskaaleeyaa dad gaaleeyo iskaba badan oo intaasba ruuxani aanu gaal ahayn isagii bay dib ugu soo noqonaysaa fisqigii isagu dib ugu soo noqonayaa gaalnim markaa takfiirkan uu walaalkiisan muslimkaa gaalaynayana isagu dib ugu soo noqonayaa oo adigu bal haddii kolba arrinkii ma aha uun wax hadal la yidhi uunoo baaba-aye haddii ciddii lagu sheegayay ay wixii shay waaqicoo xaqiiqo runa ay tahayna waa haleeli haddii kalena kiibuu dib ugu soo noqonayaa weeye oo ruuxii qaa'ilka ahaayee tan yidhi baa gaalnimada dib ugu soo noqonaysa oo dee hadduu ictiqaadsan yahay ruuxa muslimka waxaan uu ku jiraaba inay gaalnimo tahay waa gaaloobayaaba weeye kii faasiqa uu kuba yidhina isaga deen waxan shay macsiyuu laba yimi oo uu isagiina daacadii kagaba baxee bal isagu kuma soo noqonaya taaba weeyaan oo waxa weya horta arrinku taaba weeye ujeeddadu haddii ruuxii ficlan iyo waaqic ahaan ku sifoobay waxaan uu ku sheegayo ruuxii kuma soo noqonayso laakiin haddaanu ku sifoobin isaga ayaa ah ka waxaan uu sheegaya iska ku sifaysani waa isaga weeye saas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xaggaan lahaa dee walow xataa hadduu ku sifaysayna waa laga roon yahay ruuxii faasiqba ka soo qaad inuu yahay dee faasiqnimadii ruuxii kale muslimkaa walaalkaha inuu u naseexeeyo oo bal asturo arrintiisa oo uu naseexeeyo ula taliyo oo bal matalan xumaantan iyo waxyaalahana ugaba diido waa xaq uu kuba leeyahay arrinkuna dee wax aboon maaha inuu intuu meel la taag isla taago isagoo uga jeeda tacyiir iyo ceebayn eeg dignin dad uga digaya ugama jeedo isagii umuu naseexayn inuu waxaan ku ceebeeye ayuu u jeedaa arrinku markuu yahay inuu taasun kuba shahreeyo uu ku dhibo unu kuba ceebeeyo iyada taasna dee kolley ma laha taasoo dariiqaasi dariiqii maaha dee loo mari jiray waxyaalahaasoo kaleo naseexadii waa la isku leeyahay wuxusheegii waa la isu leeyahy inuu u yeedho inuu asturee laakiin haddii arrintiisu ay tahay bimujarad iidaa un kolle wax toosantaasa ma noqonayso ee bal markaa laakiin calaa kulli xaalin hadduu waaqic ahaan ruuxani waxaan ku sifoobay kelimadii isagii kuma soo laabmayso haddii kale way ku soo laabmaysaa walow dee hadday iida iyo un wuxuu uga jeeday ceebaynun ay tahay wax bannaan aanay noqonahayn ila irtadat calayhi lam yakun saaxibu kadalik bal xadiid kalena waa oo isagii ay isku mid yihiin waaba kane وبالسند عن أبي dr سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالسند wuxuu ujeedaa waa بالسند الsاaبق oo بخaaرiyo xadيiثkan ka warinaya أبو معمر عبدالوارث حuسين عبدالله بن برaيدة يحيى أبوالأسود intiiba way nooguba sugan yihiinoo waa سندkii hore صحاabigii hore xadيiث kaloo lagaba warinayo bal kii hore dee زiyaadahaba lahaadee wax kii horena kulansaday oo wuxuu yihi rasuul أبو dr أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعاa ruuxa sheegta u abtirsada لغayri abihi aabbihiisii dhalay cid aan ahayn والxaal huwa yaclamu oo aabihii buu nasabkiisii iska gooyey iska anfiyey aabihii cid aan ahayn buu abtirsanaya والxaal huwa isagu yaclamu uu og yahay inaanu aabihii ahayn waa qeyd haddaanu garanahayn bo dee waxa weeyaan san un baabu maqlay oo isagu taas dee kolley wixii ismiye dembiyo yimaada shardigiisu waxa weeye ruuxan inaanay jaari ka ahayn oo cilmi meeshii uu jiro isagoo garanaya ruuxani inaanu aabihii ahayn ayuu ab tirsaday aabba kaba dhigtay nasabkiisii macruufkaa buu iskaba anfiyey oo kan kale u qaatay faqad kafara kaasi waa gaaloobay oo isagii waa gaaloobay wey waman iddacaa ruuxa sheegta qowman qowm isagii u nisbo sheegta weeye laysa huwa minhum waaba reer aanu kaba mid ahayn buu u atirsaday oo u sheegtay oo dee iyagii sheegtay waa cid aanu isagii iyagii kaba mid ahaynna falyatabawa ha yeesho ha diyaarsado waa khabar laakiin waa amar laakiin amar baa khabar baa loogaba jeedaayo ruuxa caynkaasi wuxuu samaystay wuxuu yeeshay maqcadahu meeshii uu kaba degayay min annaari naar kaasna waa ficilkan haddaanu ka toobad keenin waa ficil dee xaaraamu weyn oo naar uu kuba mudanayo waman dacaa ruuxa ugu yeedha rajula nin bilkufri gaalnimo oo waa gaalku yidhaahaa ow qaala yidhaahaa caduwallaahi oo yaa caduwallaahi cadowgii ilaahayow ku yidhaahaa walxaal laysa kadalika ruuxan gaalnimada lagu sheegayo ama loogu yeedhayaana aanu arrinkiisu taa ahayn aanu gaal ahayn ilaa xaarat manaa kolley lafdigan mantan ay dee shardiyadaasi macno nefi bay xambaarsan tahay waana usluub axaadiisa qaar kusoo noqnoqda oo markaa ilaa xaarat istifhaamtani si wax macno nefi oo dee ma jiro axad nin kale ugu yeedhaya gaalnimo ama ku odhanaya cadow ilaahay isagoon isagu taa ku sifoobin ilaa uu jiro xaarat way laabmaysaayo kelimadii ahayd kufriga ee uu sheegayay ama waa cadow ilaahay uu ahaa caleyhi korkiisay dib ugu soo noqonaysaa isagay kusoo noqonaysaa kolley intan dambe waa intaynu soo maray dee hadiyo goor bal kelimaadka caynkaasi ah ruux in fisti laguba sheego ama gaalnimo laguba sheego dee taasna wixii ka dhaalanayay baabatana haddaana wax dhaba oo ficlan waaqica oo ruuxani uu kuba sifoobay ahayn waa taas oo waa dee bal umuuraha caynkaase bal dee cid la tagfiirinaya ama la tafsiiqinaya ama waxyaalahaas oo kale dee hubsasho dheer bay leeyihiinoo sharcigu ciddii uu arrinkan kuba xukumay hadday tahay waa fisqigi iyo hadday kufri tahay iyo asmaadan iyo tabdiic iyo wixii oo dhami waa axkaam sharciya weeye sharcigu hadduu sugay unbay meeshii imanaysaaye wax ruuxa misaajkiisi iyo hawadiisi iyo kana ay khilaafsan iyo kan kuba yimaada maahe iyada hadday aanay wax sharci ahaan ku dabdisan ahayn oo xaggii sharciga ina waa xukum sharciya ayuu tani noqonayaa fulan baa gaala fulan baa faasiqa fulan baa bidciya waa xukum sharciya sharcigii wuxuu sugaya aanu ahayn dee waxaa ka dhalanaya waa tan inay isagii dib ugu soo laabanto taasba weeye xagga kalena intifaa dee nasabkii macruufkaa ruuxu iskaba anfiyayo oo kolley axaadiisii baabkaa kusoo aroortayna way tacaduday inay dee tani kufriba keenaysana xataa imaka halkan axaadiid kala duwan baa kuba timi bal kufriga dee ha lagu fasira istixlaalkii hadduu banaysanayo waxaan isagoo og ama kufrigii dee kufru nicma ha laguba fasira kufrun duuna kuba furin sida dee taa horeba aynu soo marray ee dee waa xaaramnimadka adagay kuba sugan ruuxaas iddicaha iyo abtirsiintaas iyo nasabkiisu iskaba anfiyo isagoo gabaranayo cid kale uu abtirsado ama waxaan qowm uu sheegto aanu kaba mid ahayn waxay culimadu raaciyaan waxaanu lahayn oo kale hadduu sheegto manzilo maqaam xaalo waxyaalo dee waa ina waa kadib iyo fakrigii horena waa ku sugan yahay kadibna waa ku sugan yahay inay dee waciidkani uu laazimayo bal waa umuurahan waa umuuro shareecadii ay xarimtay laynaga digay laynooga digayo dee waxa kaba dhalanayaana waxaa waaweyn uu yahay kufri xaddii gaadhiba kara ee waa umuurahani markay khaasatan istixlaal iyo waxaasi ay jiraan xdثna cmr qال xadثna abي qال xadثna اأcmaشh cmrku waa cmr بn xfs بn kyaas aabihina waa xfs بn kyaas isagoo saa ay isugu xigaana waa ti aan kitaabka meelo hore ay nooguba horeeyeen xadثna اأcmaشh qال xadثna عadiي بن haaبiت qaaل samictu سulaymaan بna surad rajulا waa nin ayuu ahaa min aصxaabi النabiy slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilahi asxaabtiisii kamida sulaymaan ibn surad waa صxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi kaga mida qaala wuxuu ninkaasi kolley dee xusein ibnu cali dabadii ayaa la dilay waa ciidan la baxay atawaabuun la baxay intii la dilay dabadeed ayuu kaba mid ahaayoo dee malaad u jeeday uun nusre ay u nusreeyeen xusein waa intii la dilay dabadeed bal dee waa rag badan oo reer kuufa iyo jaanibkaas ahaa oo isagu kaba mid ahaayoo dadkii marka horena xusein u yeedhay ahaa ee yidhi noo kaalay oo kale isagii dee inayuu iska joogayo makiya buu iskaba joogaye uba yeedhay oo dee walow in badan loogaba digay laakiin taa uu kuba kadsoomay oo ka dhigay inay dee dhammaantoodba isaga ay raacsan yihiin ayaa markii dambe uu soo gaadhay inaana nin kastaaba gurigiisii kama soo bixine cid u nusraysaba waa waayey dee waana la ogyahay nin soo baxay oo ciidan yaroo ka-aan dad saasi ehelkiisuna ay laba socdeen oo waa dadkii hadhay markaasoo markii dambe iscanaanteen oy dee magacanna laba bixeen oo yidhaaheen taas baan laba imanaa waa ciidan markii dambe hadduu waqtiyada dambe markaa dagaal dhacay ayaa saxaabigan lagu dilay markaas sulaymaan ibnu surad qaala wuxuu yidhi istabba waxaa caytamay rajulaani laba nin cinda الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay agtiisa ayay ku caytame macnaa nin baa ninkii kala caayo kana malaa waa u jawaabay faqadiba waa cadhooday axaduhumaa midkood baa cadhooday fashtadda waxaa adkaaday gadabu cadhadiisii oo aad buu u cadhooday xata اntafaka ilaa uu buuxsamay uu afuufmay weeyaan oo uu isbedelayna weju oo wejigiisii aad moodeysay inuu dee intii hore kaba weynaaday xididadiisii baa soo baxay oo xididadiisii ayaa cadhadii daraaddeed waa xawlulmariidadiyo kuwii ayaa dee buuxsamay oo muuqday si aanay markii hore uba muuqan watagayara wejigiisna waa bedelmo intifaaqu kolley wuxuu ka imanayaa waa curuuqdii cadhadan daraaddeed soo muuqatay ee soo baxday oo intay buuxsantay afuufantay bal soo daahir noqotay wejigiisna waa isbedela cadho daraaddeed faqaala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi inii anigu la aclamu waxaan ogahay kelimatan kelimo low qaalahaa hadduu yidhaaho uu yidhaaho ninkani ladahaba uu ka tegaya canhu xaggiisa aladii kii yejid uu helaya oo rasuulka ilaahay baa yidhi waxaan garanayaa kelimo kelimadu dee lafdiga mufradkaa kelimo waa la yidhaah kalaam dhan oo ah kelimaadna waa lagu idlaaqaa kelimo kelimadii halkan inooguma sugnay laakiin xadiidkaba duruqdiisa kale ee bukhaari uu ku wariyey meel buusan kuba wariyey iyo muslim oo kale isaguna xadiidka markuu wariyey kelimadu waa inoogu sugnaydo waa acuudu billaahi min ashaydaani الrajiim waa afar kelimaba ama waa shan kelimaba ee dee kelimo waxaa loogu idlaaqaa way dhacdaa taas oo se ibnu malik lahaa wa kelimatun biha kalaamu qad yu-am kelimaba dee la sheega iyadoo loola jeedo kalaam loola jeedo sida kelimatu tawxiid ba laa ilaaha illa allah waa kelimaad bal markaa taasba weeyaan oo maaha erey keliya lafdi keliya maahee waa kelimaadkaas waa isticaadadii kelimaan garanaya hadduu yidhaaho ladahaba canhu uu ka tegayo aladii yejid uu hel waxaan uu helayo waana isticaadadii xadiidkana duruqdiisa kale inoo inoola socotayba faاndalaqa ilayhi xaggiisii waxaa u kacay arajulu nin bal mucaad ibnu jabal baabuu malaa xadiidkii dee kuba yimi riwaayo abi da-uud iyo xaggiisii ayaa u tegey alaa rasuulka ilaahay hadalkiisana waa ninkaa cadhaysan oo ma maqlahayn faakbarahu wuxuu ugu warramay biqowli الnabiyi salى الlahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii waa kelimadan uu sheego uu yihi hadduu kelimadaa yidhaaho waa ka tegayaa waxan wa qaala waxaanu yidhi isagoo amraya isagii yani xadiidkiibuu kaba qaatee tacawad biاllahi min الshayطaan الrajiim qor shaydaanka iska naar ilaahay ka magangal shaydaanka rajiimka qaala ninkii baa wuxuu yidhi aturaa bi ma waxaad ii malaynaysaa ba'san dhib ma waxaad aniga iigu aragtaa ama inaan dee nin waalan ahay ama wax dhib oo aniga iguma sugan amajnuunun ana ma ku waalan baan ahay idhab igiska soco iska teg buu ku yihi waa ninkii ee waa cadhadii ka qaalib noqotay waa midi jiray waxaaba dhici kartay leeyihin horta dee cadhadii way kaba qaalib noqotay oo cadhadii baa ka saartayba ruuxii u naseexaynayay inuu aqbalo ama rasuulka ilaahay inuu aqbalo taas ka hor joogsatay bal inuu hadalkan yidhaaho taas baa kuba xambaartay waxaa suurtagal dadkii ajraafta ay jufaadii acraabtay inuu yahay waa suurtagal xaafid ibnu xajar baa yidhah waxaa laga yaabaa ruuxani inuu dee wuxuu laaqiq uba yahay ninkaa rasuulka ilaahay hadalkii taa jawaabtiisu ay noqotay inuu munaafiqba ahaa mataa waayo ninka magaciisa laynooma soo naqlin haddii uu cala alaqal nin toosan oo saxaabadiya yahay ee waxay ku xambaarantaun cadhadii ka qaalib noqotay ayaa wuxuu ku hadlayaba ismuu ogeyn ictidaalkiisi iyo toosnidii buu kaba baxay markaasuu hadalkan yidhi taas buu yidhi oo aniga ma waxaad ii arkaysaa wax dhiboo aniga igu sugan miyaad arkaysaa ma wax waalan baad u qaato malaa wuxuu u qaatayba ruuxa shaydaanka iska naaraa ruux waalan inuu yahay oo dee taas buu qaato dee tu yidhaha majnuun ana markaas weliba hadalkan raaciyey idhab iska soco u yidha bal markaa iyadayn horta xadiidkii baabkii aynu soo haynay ee ahaa sibaab lmuslim baan kuba soo jirnay in fusuuqun dee halkana shaydaan la iska naariya waxyaalaha inooguma suganaya lakin maxaa jirta xadiidku dee waxaa tanka ay kaba dhalatay caylis caayi ayay kaba dhalatay oo kolley munaasabada baabka u leeyahy taasba weeye xadiidka tan kama faa'iidaysanna waxa weeyaan un ruuxu markuu cadhoodo shaydaanku isagaa waxaan kicinayo oo ruuxa doonaya inuu weliba maaha cadho uu cadhooday une uu ama hadal la yimaado kolley ama ficilba kuba dhaqaaqo waa wixii isagu u qurxinayeyba waa shaydaankii xaggiisay kaba imanaysaa shaydaankii oo la iska naaraa wuxuu keenayaa cadhadii oo ruuxa kaba tagto oo macnaha waxa weeye ruuxu markuu cadhoodo waxyaalihii la farayo waxaa ka mida shaydaankii inu iskaba naaro isticaadadan laba yimaado hadduu taa la yimaado cadhadii way ka tegaysaa saa rasuulka ilaahayna yidhi waayo ne shaydaan baa waxaan u qurxinayey ku xambaarayey in bal dee xadiis bay taasi kuba timi waxyaalahana waa dee wax shaydaan xaggii ah kaba imanaya waxaana uga jeedaa fasaadka weyne kaba dhalanaya rasuulka ilaahayna ninkii yidhi ii dardaaran uu ku yidhi laa taqdab waa fasaadka weyne kaba dhalanayo dee hadal gaalnimo inuu ku hadla aga dhalanaysa si imanka hadalkan weynba waa hadal weyn oo dee uu kuba hadlay ninkii gaalnimuu kuba hadli karaa waxa weeyaan dalaaqu haweenaydiisii furaa taas imanaysa inuu xoolihiisii dee sida dadka qaarkood markay cadhoodaan iyo wax burburiyaan iyo wax jajabiyaan bal inuu ruuxii ku dhaqaaqo oo uu gacan saaro ama uu dilo waxyaalahaas oo dhan baa kaba dhalanayo oo fasaadka weyne kaba ratimayo haddaba waxa weeyaan shaydaankii oo la iska naara wax suulinaya waxaa kaloo rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh axaadiistiisa inooguma soo aroortay oo cilaajka qadabka ruuxu hadduu cadhoodo oo uu taagan yahay inuu fadhiisto cadhadii way fudaydinaysaa gees kalena waxa wey ruuxu markuu taagan yahay uu cadhoodo cidna uu cadhooday dee waxaaba uu markaa qarka u saaran yahay ama diyaar u yahay inuu dhaqaaqo ruuxii wax kuba dhufto laakiin hadduu fadhiisto wuxuu ka yar dheeraanaya dee waxyaalihii ahaaba matalan uu halista u ahaa ama uuba dhawaaye ah dhaqaaq iyo wax samayn kale waa ka fogaanaya marka fadhiisi uu fadhiistay waa waxyaalo cadhadii rasuulka ilaahi baana taa ina faray ruuxu hadduu taagan yahay inu fadhiisto haddii uu xataa fadhiyo inuu jiifsado calaqal janibka ficil kale uu kusii kacana way fogeynaysaa tani waxaa la arkaa taas waxaa kaloo iyadna xadiidkuba yimi ruuxu inuu weysaysto waayo waxna wax shaydaan iyo xaggii iyo naartii kaba yimi waysadana kolley taa way baktinaysaa inuu weysaysto oo kale iyadna cilaajka qadobkay kaba mid tahay isticaadadii oo lala yimaado cilaajka qadobkay kaba mid tahay ruuxu markuu cadhoodo bal waa waxyaalihii cadhadan kaxaynayey suulinayey bay umuurahaasi kaba mid yihiin ama junun ana idhab xadaثna khلad بن يحيى qال xadaثna سفyاn عن يزيد بن أbي زiyاad عن cمر بن سليمة عن cabd اللahi qال أنه qاal bal waa xadiidkii noogu dambeeyey kolley waxbaa yar dambeeya bal waxa weeyaan يزيد بن أbي زiyاad kolley waa nin taabiciinta raggii ugu dambeysay kaba mida waayo anas iyo uu la kulmay uu la kulmay waa nin adigu malaa markii dambe uu weynaaday intuu weynaaday ayaa walow nin iska caal caalima uu ahaa cadaala ay u sugnaatay sadri uu sugnaado sidqi iyo runna laguba sheegay laakiin markii dambe uu weynaaday xifdigiisi xumaaday baa waxa loo sheegaba ama loo laqina la yidhaha xadiidkaa adaa wariye waa laga yaabaa inuu iskaba qaato uu talqiinta aqbali jiray waxaa jirtay muslim imaamkana radia allahu tacaala canhu kitaabkiisa saxiixa muqadimada uu leeyahay markuu ruwaadda sheeg sheegayey ee uu sheegay ruwaadda dee sare ee rufacada ahayd ee mutqiniinta ahayd ee xufaadda ahayd xadiidkooda inuu warinayo ayuu sheegay markuu raggaa xadiidkoodii wariyo dad iyaga marka la eego xagga cilmiga dalabkiisii iyo sidqi iyo cadaalo la wadaagsaday laakiin xifdigoodaasoo kale aan lahayn inuu dee mutaabac ahaan iyo shawaahid ahaan u dhaadhici doono wax ka warin doono muu badsane raggii uu magacaabay waxaa kaba mid ahaa yaziid kan weeye cada ibnu saa'ib iyo yaziid ibnu abi yaziid iyo bal markaa waxaan leenahay muslim oo kale bukhaari waa kan aan aragnay inuu halkan wax kaga wariyey kitaabkiisa saxiixana tacliiqaad buu kaba wariyey laakiin xadiid sanadkiisu dhan yahay kagamu warin kitaabka saxiixaa muslimna waxyaale waa wariyey laakiin waa wax dad kaloo wariyey un uu raacsan yahay ee wax keligii uu ka wariyou xujaystay ma jirto ninku sidiisa xujo uma aha waa nin markaa dambena dacfigaasi uu kuba yimi anasna dadkii axaadiis badan kama warina laakiin wax laba kulmay oo anasna laba kulmay gees kalena waa nin adigu xaggan tashayucna ay kuba sheegaan bal waxaan leenahay tashayucu marka ninku carabkiis uu runsheeg yahay ee uu nin s markaa runi ay usugnaatay cadaala ay usugnaatay haddaanu raafido iyo gulaadii ahayne arrintu ay tahay un cali horreysiintii uu cusmaan kaba horreysiiyo ama tafdiilkiisa ay tahay sida kalena ruuxay cadaala usugnaatay uu yahay ee ruwaadda aad bay reer kufaba uguba badantao xadiiskoodii lagama tegayo markaas taasna kuma noqonayso xadiidkii wax lagu celeeyo hadday arrinku taa yahay oo uu saadiqa lahja yahay oo cadaala ay usugnaatay aanu raafido iyo qulaada ahayna uu yahay un arrinkaas reer kuufaba uba badnaa bal culimada islaamka in badan oo kamidii kolkol ay cali inay horreysiiyeen oo cusmaan kaba horreysiiyeen arrintu ay tahay ama tafdiilkaa cali ee barhkood dee intaa wax ka badan ay kulaba imanayeen iyada markaa taasi cillo ma noqonayse laakiin sidiisa kalean leenahay dacfi markaa dambe iyo tagayurkaa kuba yimi xifdigiisoon fiicnayn umuurahaas ayaa dacfigiisu yahay kitaabkeennana dee meela waa ku sugan yahay kitaab kale tacliiqun buu ku leeyahay saxiixa muslimna muqadimadaabuu kuba sheegay waa waxyaalaha kolkol shawaahida iyo uu kagaba wariyo camr ibnu salimahan ka dambeeya waa nin reer hamdaana ama reer kindo oo isna reer kufoosiq oo adigu taabiciintii dhexe kaba mida bukhaari un baabna kitaabkeennan kagaba wariyey bukhaarina adabkii un baan ujeedaa meel kale maaha kitaabkeennan unbuu ku suganya lakin waa nin hiqa ninkan isaga wax ka warinaya laba mid ma aha waa nin hiqa kitaabkeennana aharkan unbuu ku leeyahy wax kale kuma laha manaa kitaabka wax kale kuma lahon aharkan ahayn waa ahare in bukhaari mooyaan fil adab mooye cid kaleo wax ka warisay oo raggan usuusha alihiina maba jirto lakiin arrin baa jirto aniga waxay taalla camr bn salama saasaa io xarakaysan idinka intiina badan kitaabkiinu xaraka ma laha waxaanan aqriyey salima anin dhexdiina waxaan soo sheegay in camr bnu salima la idhaaho oo suxbadiisa la isu khilaafsan yahay oo reer jarmi aha iyo cabdillaahi bnu salima nin la yidhaaho iyo qabiiladan reer bani salima saddexaas baa salima jira nin cabdulkhaaliq la yidhaaho muslim xadiid keliya kuleh oo ashribo ah oo laba sheekoo ka wariyey waa yaziid ibnu haarun iyo ismaaciil ibnu culaya midna yidhi aabihii salama midna salima waa la isku khilaafsanya labada sheekhe wax ka wariyey baa midkoodba saa yidhi ninkaas baa isna soo raaco dee iyada iskhilaaf jira ma salima mise waa salama inta kale waxaan idhi ma jirto oo salamun baa la odhanayaa in tiradii aan tirinayana ninkani kuma jiro waa nin imaka soo baxay weeye marka la eega alfiyada suudi oo kalena labadaa kalun bay dhigtaan ciraaqina isagoo camr bnu salm salim aljarmi ayuun baabu dhigtaa lakiin bukhaari baa waxay dhacday kan iyo kaa inuu isku daro mid keliya kaba dhigo wala culimadu aanay kuba waafaqin oo laba nin bay kala yihiin oo midna waa nin reer bani jarmiya ninkan aan haynaana waa reer hamdan ama waa reer kindo labay kala yihiinba bal marka waxaan leeyahay arrinkaa kutubtii musalaxa iyo kuba sugan iyo kutubtaas alfiyadana ciraaqi isagu camr bnu salima iyo qabiiladun buu dhigtaa iyo cabdulkhaaliqe cabdillaahiba ma soo dhigto waaba arrin dee imaka soo korodhay oo u yar baahan markaa malaa tatabuc kutubtii mutalifka iyo mukhtalifka wax ka duwani maba jira haddii kale ninkani wuu inoogu biiraya qoladaa salima la odhanaye bal calaa kulli xaalin horta imaka waxaan leenahay oo camr bnu salimaan odhanaya walow dee daabidkaygii hore uu ka baxsan yahayba mana aha sida bukhaari yidhi inuu ninkaa horeen sheegaynay reer jarmi ee suxbadiisa ay isku khilaafsan yihiin waktigii rasuulka ilaahina imaamkii qowmkiisa isagoo yar inuu yahay ma ahay can cabdillahi wa cabdillahi bn mascuud qaala maa min muslimayni ma jiraan laba nin oo muslima oo waa laba kastoo muslim ilaa oy jiraan baynahumaa dhexdooda waxaa aday min allahi ilaahay xaggii caza wajala sitru astur macna de waa walaalnimadan kaba dhaxayse mid kastaaba xurmo uu leeyahay demkiisa hadday tahay maalkiisa hadday tahay iyo cirdigiisa imanka caydi baan kuba jirnay cirdigiisa hadday tahay iyo inaanu wax ka sheegin inaanu caayin inuu waa dee xaaraan buu kaba yahay cirdigiisa iyo wixii kuba tacalluqsan haddaba sitrigaasaa jira waa waxaa ilaahay dhowray asturay inaga xarimay ee ruux kastaaba uu leeyahay ruuxa kale isaga satrigaasa uba dhexeeya waa jaanibkaa xurmadaasi faidaa qaala hadduu yidhaha axaduhumaa midkood lisaaxibihi ka kale kelimata hujrin waa kelimad xun hujrigu waa alqabiix min alkalaam weeye waa hadal xun uu kuba yidhaaho faqad kharaqa ninkaasi waa dilaaciyey sitrallahi sitrigii ilaahay dee xurmadiibuu ku tacadiyo sitrigii ilaahay wuu dilaaciyey waidaa qaala axadumaa lilaakari midkoodka kale hadduu ku yidhaaho anta kaafirun gaal baa tay uu ku yidhaaho faqad kafara axadumaa midkood baa gaaloobaya intan iyadu walow ay mawquuf inoo tahay waa intii aan axaadiisii hore kusoo marray xadi inta dambe oo dee axaadiis kala duwan bay inoogu sugan tahay laakiin intanka waa kalaam laakiin ibnu mascuud ku taaganoo haddii dee uu kelimo xun ku yidhaho caayo ka soo qaad ceebeeyo sitrigii ayuu dilaaciyey xurmadiibuu ku tacadiyey waa mid haddii midkoodka kale gaal ku yidhaahna dee labada midun baa kolley arrintu ay hadalku dhulka uma dhacayo ee ama kii lagu yidhi baa gaala hadduu ficlan gaal ahaa haddii kalena kanay dib ugu soo noqonaysaa wixii ka dhalanayo o dhami kanuu kuma soo noqonaya taasna waa tii axaadiisa kale ay nooguma timi wey baabu man lam yuwaajiha waa adigu laba xadiis adinooji wallah subxaana watacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna akrimna